siyaasadda talyaaniga ayaa dowladda soomaaliya ku wareejisay doonyo loogu tala galay in lagula dagaalamo kooxaha burcadbadeeda sida warkan ay ku faahfaahinaysa waryaheena xabse khaliif cumar dowladda soomaaliya ayaa dowladda talyaaniga kala wareegtay doonyo loogu talagalay inay isticmaalaan ciidanka badda soomaaliya si ay kooxaha burcadda uga ilaaliyaan biyaha soomaaliya in dhibaatooyin laga geysto goobta lagula wareegayay doomahaasi waxaa ku sugnaa saraakiil ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka kuwaasi oo ay ka mid yihiin taliyaha ciidamada badda soomaaliya sareeye guuto maadaye nuurey sheekh iyo taliyaha ciidamada xoogga soomaaliyeed sareeye gaas axmed jimcaale geedi carfiid taliyaha ciidamada badda soomaaliya sareeye guuto maadaye nuurey sheekh ayaa sheegay in doomahan ay wax badan u sahli doonaan ciidamada badda soomaaliya islamarkaana ay ku howlgeli doonaan
afar dowmood ah oo ay noo keentay dowladda walaalaha aabbahay doomahaas baddeenna iyo difaaceenna iyo kalluumaysatada qaladka meesha ay bilaadig naga daldaynayso
taliyaha ciidamada xoogga soomaaliyeed sareeye gaas axmed jimcaale geedi cirfiid ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka mar walba ay u taagan yihiin difaaca dalka islamarkaana badda iyo beriguba ay kula dagaalamayaan cid walba oo dalka caqabad ku ah waxaan halkan rabaa inaan uga mahad celiyo dowladda talyaaniga oo xiriirkeenna uusan ahayn mid cusub ama mid hadda bilaabanayo muddo dheer oo qarni ku dhow ayaan dowladda talyaaniga xiriir lahayn asaxaab ahayn waa dowladdii gabinnimadana gaarsiisay oo gacanta nagu haysay kontonkii ilaa lixdankii markaan calanka qaadanayna
dowladda talyaaniga ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha sida weyn u garab taagan dowladda soomaaliya waxaana xusid mudan in dhowr jeer dalka ay keentay qalab lagu tayaynayo ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya